deegaanka janaax cabdale ayaa waliba laku sheedikay xarun horaabta walla ka bara doona walbarashada heerar shalga diisaga deegaanka oo lixdan kilomitir jara degmada kismaayo ayaa waliba ka nool dad eedan badan haanaas oo eh haano xoolo dhaqatee iyo ambaahan inay markaasi iyo helaan walyaabo nololo aas-aasigan eh cadar cabdulaahi ismaaciil wasiirka wasaaradda anraabta iyo aquul-insaanka maamul goboleedka jubbaland oo shidhiga xaruntan ku hadalaya sheegtay inay enkatal galeen xaruntan in wallakabara hanraabta ka nool deegaanka jana cabdala wasiiradda ayaa bulshada ka nool deegaanka ankabaaqday inay ku qayb qaadan bulshada anteegin horumarinta deegaanka taas oo laga diiri koraa inay walla barada waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan dhagax dhigay wasaaradda haweenka iyo xaquuqulinsaanta qaybteeda jannaay cabdalle halkan xarun baan ka dhisi doonaa xaruntaas oo haweenka jannaay cabdalle lagu bari doona farsamada qaybaheeda kala duwan waxbarashadii dadka waaweyn gabdhaha aanan waxbarashada helin maxay ahayday jannaay cabdalle degan insha allaahu qaybo kala duwan ayay noqon doontaa aadaan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan maanta halkaan aan ka dhagax dhigno aad iyo aad a u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu